bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerarkii cagmarinta ahaa ee saakay mujaahidiintu ay ku qaadeen xeryihii maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ee hoos tagta degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in lix iyo labaatan askari oo murtadiin ah ay ku dhinteen weerarkii saake ka dhacay deegaanka sabiid iyo sidoo kale qaraxii lala beegsaday maleeshiyaadkii gurmadka ahaa ee marayay duleedka degmada afgooye marka la isku geeyo qaraxaasi iyo dagaalkii saake ka dhacay deegaanka sabiid tirada dhimashadu waa lix iyo labaatan murtadiin ah oo uu ku jiray sargaal lagu magacaabi jiray maxamed nuur jareere oo ahaa abaanduulihii maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaan jiray degmada awdhegle ee dhowaan mujaahidiintu ay cagta mariyeen kaasi oo qarax lala beegsaday isaga iyo askar la socotay oo marayay duleedka afgooyey gaarigii uu watana een lagu burburiyey qaraxaasi waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato maadaama tiradan ay tahay tiro een hordhac ah een sidoo kale maahiro waxaa xusid mudan in weerarkii saakay ka dhacay deegaanka sabiid lagu dhaawacay tirada hadda aan sheegnay tiro ka badan dhaawacu wuxuu ka badan yahay sida saraakiisha mujaahidiinta noo sheegeen ilaa labaatan askari oo murtadiin ah waxaa xusid mudan maahirow in murtadiinta dhaawacantay uu ka mid yahay murtad lagu magacaabo jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka lugta ridada ninkani murtadka ah ee jenaraalka waxaa la sheegay in saakay markii hore markii murtadiintu jabeen oo mujaahidiintu ay qabsadeen deegaanka sabiid ay murtadiintii jabtay isku soo dayeen inay soo rogaal celiyaan ciidanka rogaal celinta ahna uu watay sargaalkaasi jarnaalka ah balse mujaahidiintu ay dagaalkaasi ku dhaawaceen dhaawaca gaare lama sheegi karo ma dhaawac fududba ma dhaawac halisa laakiin waxaana loo xaqiijiyey inuu ku dhaawacmay dagaalkii rogaal celinta oo isaguna markii dambe lagu jabiyey murtadiinta dabadeedna ay galeen gudaha degmada afgooye intaas haddaan uga gudubno faahfaahinta dagaalkii sabiid galabta mu'asasada alkataayib waxay baahisay sawiro dadku ay aad u soo dhoweeyeen oo ku aadanaa howlgalladii saake mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho sawiradan waxay ku saabsanaayeen ciidamada mujaahidiintu saakay waxa ay la wareegeen deegaanada dhaca duleedka muqdisho ay ka mid tahay calamada carbiska xaawo cabdi lafoole ama haddaan iraahno wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye marka muasasada alkataayib galabta waxay keentay sawiro ku dhow ilaa labaatan sawir oo ay ka soo muuqanayaan ciidankii mujaahidiinta oo hubaysan oo wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye howlgallo ka sameynaya waxaa la arkayaa oo sawirada lagu daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo gaadiidka b l k ee wadada isticmaalaya ee dadka shacabka qaadayay istaajinaya baaraya dadka la hadlaya ee mootooyinka bajaajta iyo mootooyinka kale iyo gaadiidka kale ee nooca raaxada ah istaajinaya howlgalle ammaanka lagu sugaya halkaasi ka sameynaya waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo hubaysan oo hubka noocyadiisa kala duwan wata oo wadada hareeraheeda taagan qaarna ay gaadiidka baarayaan qaarna wadada dhinacyadeeda taagan yihiin runtii xataa sawirada waxaa ka muuqanaya maahirow dadka shacabka ah ee muslimiinta ee gaadiidka la socday mujaahidiintu ay baarayaan in wujuuhdooda laga dareemaya farxad aad u weyn inay aad ugu faraxsan yihiin in ay la kulmaan mujaahidiintii oo waddadii muqdisho iyo afgooy isku xiraysa taagan baawurtii istaajinaya salaamaya dadkii la hadlaya u muxaadaraynaya gaadiidkii nidaaminaya oo dadku dadka sawirada ka soo muuqanaya runtii haddii ay yihiin darawaladii gaadiidka iyo dadka shacabkaaba ay aad u faraxsan yihiin oo mujaahidiinta ku faraxsan yihiin in waddadii muqdisho iyo afgooy isku xiraysay inay ku arkaan ciidan mujaahidiin ah oo ammaankooda sugaya runtii sawirada ayaa laga daawan karaa qof walibo muslimna halkaas ayuu ka daawan karaa runtii markii sawirada la baahiyey falcelin weyn ayaa maahiro ka dhalatay baraha bulshada ayaa lagu baahiyey nooc waliba ee mareegaha internetka ayay aad ugu baaheen dadka marka daawaday laba dhinac bay isugu jireen dad cadow ah oo murtadiintii annaga aan la dagaalamaynay oo qaarkood qaracmaba markay arkeen ciidanka mujaahidiinta ee sawiradooda lasoo bandhigay ee wadadii muqdisho iyo afgooya ka howlgalaya ee gaadiidkii istaajinaya iyagoo falcelin ka bixinaya sawiradaas waxay ku hadlayaan ama waxay soo qorayeen qoraallo runtii qaracan inay ku noqotay oo runtii ay aad uga naxeen oo ay leeyihiin tala faraha ay ka baxday haddiiba marba duleedkii muqdisho ay la wareegeen mujaahidiinta haddaan jaanibka kala eegno dadka muslimiinta ee ansaarta ah ee mujaahidiinta taageersan runtii hambalyo iyo bogaadin ayay isla dhexmarayeen baraha bulshada aad bay ugu faraxsanaayeen khaasatan dadka reer muqdisho iyo dadka duleedka muqdisho degan oo waxay lahaayeen waxaa noo soo iftiimaysa oo noo soo carfaysa maamulkii islaamiga iyo raayadii tawxiidka iyo mujaahidiintii oo noo soo dhowaanaya oo waxay leeyihiin nasrigii waa soo dhow yahay mujaahidiinta gacmo furan ayaan kusoo dhoweyna runtii markaa sawiradaas maahirow haddaan soo koobo aad bay caawa u qabsadeen baraha bulshada xabiib iyo cadowba aad bay uga hadlayeen runtii sawiradaasi aad baa loo hadlayaa hadda intaa uga gudubno xagga sawirada maahirow mujaahidiinta howlgalla ayay ka wadaan weli shabeellada dhexe haddaan eegno bal wararkii u dambeeyey howlgallada mujaahidiinta mujaahidiintu galabta waxay la wareegeen deegaan lagu magacaabo guulane deegaankan waa deegaan istaraatiiji ah dhaca duleedka magaalada aadan yabaal khiyaastii konton kilomitir ayuu aadan yabaal u jiraa mujaahidiintu galabta ayay tageen si nabadgelyo ayay kula wareegeen wax dagaal ah muusan ka dhicin murtadiintii saacadihii lasoo dhaafay ayayba magaaladaas ka carareen mujaahidiintu markii ay tageenna runtii waxay u tageen dadweynihii deegaanka oo u diyaarsanaa inay mujaahidiinta soo dhoweeyaan mujaahidiintii bay soo dhoweeyeen mujaahidiintiina muxaadaraad bay u qabteen way la kulmeen runtiina dadka deegaankuna aad ayay ciidanka mujaahidiinta usoo dhoweeyeen deegaanka guulane caawa raayada tawxiidka ayaa ka dulbabanaysa maamulkii islaamiga ayaana dib ugu soo noqday runtiina cadowgana waxay ku tahay dhabarjab iyo xanuun iyo walaac usii kordhay maadaama aadan yabaal ay mujaahidiintii dhinac kale uga yimaadeen awal waxaan la wada soconnaa alkowthar ayay mujaahidiintu soo qabsadeen oo aadan yabaal u dhow ceel cali axmed ayay sidoo kale soo qabsadeen deegaano dhowr ah ayay maalmahan mujaahidiintu maalinba maalin ka dambeeya sii qabsanayeen allah ayaa ku mahadsan guushaasi maantana mujaahidiinta deegaankan guulane oo ah deegaan istaraatiiji ah ayay la wareegeen allah ayaa ku mahadsan guushaasi mujaahidiinta maanta u soo hoyey iyo bishaaraadkaasi waaweyn ee maanta muslimiintu ay gaareen haddaan dib ugu laabanno deegaanka sabiidna xaaladiisa caawa waa mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaa ku sugan si buuxda ayay mujaahidiintu ugu sugan yihiin raayada tawxiidka ayaana ka dulbabanaysa